bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta ayaa lagu cambaareeyey weeraradii argixisay ee ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya jaamacadda carabta ayaa ku taageertay dowladda soomaaliya dadaalada ay weeraradan uga hortegayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
baarlamaanka carabta waxa uu ugu baaqayaa guud ahaan qaybaha soomaalida in ay meel iska dhigaan khilaafaadkooda islamarkaasina ay dedejiyaan qabsoomida doorashooyinka guud ee dalka si loo xaqiijiyo danaha qaranka soomaaliya ayaa lagu yiri war murtiyeedka ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan qaahira dhinaca kale baarlamaanka ay ku midaysan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee dalka iyo weliba arrimaha la xiriira khayraadka dalka soomaaliya haddaba brofeor maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka carabta oo ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soomaaliya khuseeya ee ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta bayaanka sida uu ka cadyahay in soomaaliya xilligan lagu maartay hayo boob oo khayraadkeedii oo bareer ah oo ay sameynayaan shirkado ajnabi ah oo ay dowlado shisheeye dabada ka riixayaan oo faragelin ku haya arrimaha soomaaliya iyagoo weliba ka faa-ideysanaya xilligan kale guurka ee dalka doorasho uu ku mashquulsan yahay sidaasi ayaa iyadana si la mid ah in wax laga qabto soomaaliya abaaraha ka taagan oo haatan saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan ama badi gobolada soomaaliyeed baan idhaahdo oo ay maaragtay noloshoodii runtii ay tahay mid aada iyo aada u adag si wax looga qabto arrintaasi marka arrimo gargaar ah ayaa iyagana sidii soomaaliya loo gaadhsiin lahaa oo deg deg ah oo haddii ay ahaan lahayn dowladaha carbeed kuwooda ilaahay ku manaystay dhaqaalaha hay-adahooda samafalka sidoo kale maaragtay iyagana ururada kale ee caalamiga ah iyo dowladaha kale sidaas oo kale iyagana ee maaragtay saaxiibadala ah soomaaliya inay la soo gaaraan oo mujtamaca dowliga ah wixii karaankooda ee dadkaasi soomaaliyeed ugu badbaadin karo baaqa baarlamaanka carabta ayaa imaanaya xili soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo macluul ba-an iyo weliba doorashooyinka baarlamaanka oo u muuqda kuwa dib ugu dhacay wakhtigooda shirka baarlamaanka dowladaha carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan qaahira ee dalka masar ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta sida lubnaan ciraaqa libiya yeman iyo weliba qadiyadda falastiin xuseen saxnuuni v o a qahira